جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad siddeed iyo labaatanka dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo culus oo lagu jabiyey cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayada shabeellada hoose dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ku adkaysanaysa heshiiska iiraan kala dhexeeya in maanta qalinka lagu duugo halka iiraanna shaki weyn ay ka muujinaysa arrinkaas kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar cadowga allah looga qabsaday gaadiid dagaal askarna looga laayay oo ka dhacay wilaayada baay mucaaradka murtadiinta ayaa gebiyahaan ka soo horjeestay qorshaha kooxda riddada ay ku doonayso inay hubka kaga dhigta mucaaradkaas munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya ku dhowaad boqol macallin oo dhammaysatay dowlad tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mid ka mida dadka ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee ba'y ayaa hergeliyey beer aseenda isagoo aan haysan asaasiyaadka ugu muhiimsan ee waxbeerashada
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaallo culus oo lagu jabiyey cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegay kolonyo maliishaad murtadiinta bangarafta oo ka soo baxay degmada buulamareer hawada sarana ay ka ilaalinayeen diyaaradaha dagaalka maraykanka islamarkaana doonaya inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee hoos harsanaya shareecada islaamka dagaallo shan jeer lagu jabiye murtadiinta ayaana ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka buulamareer iyo kuntuwaarey waxaana bakhtiga murtadiinta goobta ka daabulay diyaarado helikobtara waxaana murtadiinta oo jabay khasaaro culusna dusha loo saaray ay dib ugu laabteen degmada buulamareer sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo maliishaadka murtadiinta ee degmada jannaale dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ku adkaysanaysa heshiiska iiraan kala dhexeeya in maanta qalinka lagu duugo halka iiraanna shaki weyn ay ka muujinaysa arrintaas haddaba wararkii ugu dambeeyey waa kan nuur cali warsame abuusheyba iyadoo dunidu sugayso in si rasmi ah loogu dhawaaqo heshiiska u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo laga yaabo inuu soo afjiro bilo badan oo dagaal iyo xiisad ka taagnayd bariga dhexe wakhtiga la saxiixo heshiiska laftiisa ayaa isu bedelay goob cusub oo loolan siyaasadeed oo u dhexeeya washington iyo tehraan madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump wuxuu ku adkaysanayaa in heshiiska la saxiixo maanta oo axadda afar iyo tobanka juun taasoo ku beegan maalinta uu u dabaaldegayo dhalashadiisa siddeetanaad kormeerayaal siyaasadeed ayaa aaminsan in arrintani ay waafaqsan tahay qaabkiisa siyaasadeed ee ku dhisan inuu guulaha waaweyn ku xidho magaciisa iyo sumcaddiisa siyaasadeed dhanka kale tehraan waxay u muuqataa inay doonayso inay ka hor istaagto trump faa'iidadaas astaan ahaan muhiimka ah mas-uuliyiin iiraani ah ayaa si cad uga shakiyey in heshiiska la saxiixi karo wakhtiga uu trump cayimay taasoo dooda wakhtiga saxiixa ka dhigtay mid ka weyn arrimo hab maamuus oo keliya una beddeshay tartan ku saabsan astaanta siyaasadeed iyo sida warbaahintu u gudbinayso sheekada inkastoo ay jiraan kala duwanaansho u dhexeeya washington iyo tehraan oo ku saabsan maalinta saxiixa haddana waxaa isa soo taraya calaamadaha muujinaya in la gaaro is-afgarada furi kara waddada lagu soo afjarayo dagaalkii bilowday bishii februaayo ee sannadkan arrinta la xiriirta madaxweyne trump iyo ra-iisul wasaaraha bakistan shabhees shariif ayaa sheegay in heshiiska la qorsheeyey in la saxiixo axadda shariif wuxuu xaqiijiyey in maraykanka iyo iiraan ay gaareen qaab dhismeed hordhac ah oo heshiis nabadeed isagoo tilmaamay in islaamabaad ay isu diyaarinayso inay ka qayb gasho munaasabad saxiixa online ah kadibna toddobaadka soo socda ay dhici doonaan wadahadallo farsamo ha yeeshee tehraan waxay deg deg u qaboojisay rajadii guusha deg deg ahayd ee trump doonayey inuu muujiyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi ayaa sheegay in wakhtiga saxiixa aan weli si rasmi ah loo go'aamin islamarkaana hadalka ku saabsan in heshiiska hadda la saxiixayo uu yahay mid deg deg ah wuxuu intaasi ku daray in weli ay suurtagal tahay in heshiiska la gaaro maalmaha soo socda balse waxa uu ku tilmaamay labalabaynta dhinaca kale inay ku qasbayso iiraan inay taxadir dheeraad ah muujiso aragtidan waxaa sii xoojisay warbaahinta faris ee ku dhow ciidanka ilaalada kacaanka iiraan taasoo sheegtay in ku adkaysiga trump ee hadda uu la xiriirinayo dhalashadiisa siddeetanaad warbaahintu waxay ku dooday in trump uu doonayo in heshiiska uu u bedelo guul siyaasadeed oo olole iyo sumcad siyaasadeed leh halka gorgortamayaasha iiraan ay ka warqabaan arrintaa oo aysan oggolaan doonin in wakhtiga saxiixa loo adeegsado faa'iidada trump qoraal uu ku daawacay bartiisa bulshada ayaa waxa uu trump ku sheegay in heshiiska la filayo in la saxiixo maanta oo si deg deg ah dib ugu furi doono marinka hormuus ee maraakiibta caalamiga ah isagoo xusay in marinbiyoodkaas istaraatiijig ah uu dib ugu furnaan doono dhammaan maraakiibta marka heshiis ku dhaqangalo doodda ku saabsan wakhtiga saxiixa kuma koobna arrimo siyaasadeed iyo astaan ahaan keliya balse waxay sidoo kale la xidhiirtaa qorsheyn farsamo iyo amni oo ka dhex jira maamulka maraykanka sida ay sheegtay c n n doorashada saxiixa online ah waxay qayb ahaana ka dhalatay jadwalka mashquulka ah ee madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa d j fanse habraacyada amniga maraykanka ayaa dhigaya in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu aysan isku mar ah safaro dibadeed u gelin si loo ilaaliyo joogtaynta maamulka dowladda warar hoose ayaa sheegaya in vance uu u safri lahaa geneva si uu heshiiska u saxiixo laakiin iyadoo trump uu qorshaynayo inuu isniinta u safro faransa si uu uga qayb galo shir ay yeelanayaan madaxda group of seven waxaana adkaatay in vance uu u safro yurub kadibna kusoo laabto washington ka hor bixitaanka madaxweynaha sidoo kale warbaahinta oxios ayaa soo xigatay mas-uuliyiin maraykan ah iyo ilo ka tirsan waddamada dhexdhexaadinaya oo sheegay in awoodla-aanta vance ee inuu dib ugu soo laabto washington ka hor safarka trump ay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee loo doortay saxiixa fogaan aragga sida ilo xoogaali ay u sheegeen reuters qaab qoraalka heshiiska wuxuu ka kooban yahay dib u furista marinka hormuus qaadista go'doominta badeed ee maraykanku ku hayay dekedaha iiraan bilowga tallaabooyin labada dhinac oo lagu yaraynayo xiisadda militari si tartiib tartiib ah in loo sii daayo balaayin dollar oo hanti iiraan ah oo la xiiray yaraynta cunqabataynta saaran dhoofinta shidaalka iiraan dhanka kale washington waxay ku adkaysanaysaa in arrinta barnaamijka nucleerka iiraan ay sii ahaan doonto miiska wadahadallada muddo qiyaastii lixdan maalmood ah mas-uuliyiin maraykan ah waxay sheegayaan in hadafka ugu dambeeya uu yahay in la burburiyo barnaamijka nucleerka iiraan lana tirtiro kaydka yuraniumta aadka loo kobciyey iiraanse waxay ku adkaysanaysaa xaq ay u leedahay barnaamijka nucleerka oo nabadeed in ay haysato xaddi kooban oo yuranium ah oo heer hoose loo kobciyey inkastoo muranku weli uu ka taagan yahay wakhtiga lagu dhawaaqayo heshiiska haddana waxay u muuqataa in nuxurka heshiiska uu maanta ka dhow yahay sidii hore si kastaba ahaatee muranka ku saabsan maalinta saxiixa ayaa muujinaysaa in loolanka saamaynta siyaasadeed iyo astaanta guusha uusan weli dhammaanin labada dhinac sidaa daraaddeed maalinta la saxiixayo heshiiska laftigeedu waxay noqotay qayb ka mid ah wadaxaajoodka halkii ay ka ahaan lahayd oo keliya tallaabo hab maamuusoo lagu soo gebgabaynayo heshiiska kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar cadowga allah looga qabsaday gaadiid dagaal askarna looga laayay oo ka dhacay wilaayada baay yaasir maxamed ayaa warbixintan sii anbaqaaday
saacadihii lasoo dhaafay ayuu kanaalka weerarka ee kataa'ib al akhbaariyaha baahiyey muuqaal xiise badan oo lagu soo gudbinayo weerar kabiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo siddeed iyo labaatankii dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna beegneyd afar iyo tobanka mey laba kun lix iyo labaatan mujaahidiinta ayaa weerar culus kala hortegay kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda hirdada soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo khalqalgelin ah ka waday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka magaalada baydhabo weerarka ayaa lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah waxaana saraakiishii weerarka lagu dilay ugu caansanaa taliyaashii guutooyinka siddeedaad iyo sagaalaad ee kooxda riddada soomaaliya kornel yonis aadan xasan iyo kornel cali cadow qaybaha hore ee muuqaalka kanaalka wararhka ee kataib waxaa lagu arkayaa dirirh culus iyo dagaal malxamad ah oo halkaasi ku dhex maraya xaqa iyo baadilka intaasi kadib kaamirada kanaalka kataib ayaa soo bandhigaysa maleeshiyaadka murtadiinta oo isaga firxanaya fagaaraha dagaalka kana cararaya gaadiidkii ay kusoo duulaan tageen iyo libaaxyada tawxiidka oo dhulka hawdka ah ku baacsanaya firxadkooda qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa khaniimada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo isugu jirta gaadiidka kuwa dagaalka hub saanad ciidan iyo agabyo kale oo ay kolonyadii maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya uga carareen fagaaraha dagaalka
إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح muuqaalkan ayaa mar kale bannaanka soo dhigaya fuliinnimada iyo taagdarrida maleeshiyaadka murtadiinta ee caratuurka u ah gaalada iyo sida ay mujaahidiintu allah fadligii ugu gumaadayaan fagaarayaasha dagaalka
mucaaradka murtadiinta ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay qorshaha kooxda riddada ay ku doonaysa inay hubka kaga dhigta mucaaradkaas camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya markii ugu horreysay kooxaha mucaaradka ayaa ka hadlay qorshaha ay iclaamisay kooxda riddada soomaaliya ee ah inay hubka dhigis ka samaynaysa degmooyinka gobolka banaadir murtad shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xayndaabka garoonka muqdisho wuxuu kaga dhawaajiyey inaysan aqbali doonin hubka dhigis lagu sameeyo xubnaha mucaaradka wuxuu sheegay murtadkan inaysan marnaba aamini doonin murtad xasan guurgurte oo uu ku eedeeyey inuu ku soo weeraray cidda maanta gurigaaga a ka joogi lacda oo jidka a ka mari lacda hubkaa ma dhigi karto macquulna ma aha qof nuucaasi inuu hubka dhigis ka hadlo hubkii dowladda loogu talagalay waxuu ahay hubka nagula ridaayay waxaad aragteen beebayaal waxaad aragteen diyaaradaha qaraxa sida in dadka lagu weeraraayay kuwa sawirada qaadaa habeeni maalin meesha taagan waxaan rabaa inaan sidaasoo kale ka dhawaajiyo arrin beryahan socotay oo iyaduna conflict cusub ah ama khilaaf cusub ah hore aan u jirin oo la socota arrimaha doorashooyinka waa arrimaha la yidhaha hubka dhigista hubka dhigistu sidoodaba waxay u baahan yihiin brocess waxay u baahan yihiin hannaan heshiis lagu yahay siyaasad guud iyo amni guud ayay u baahantay isbuuc ka hor ayay ahayd markii magaalada muqdisho ay ka dhaceen iska horimaadyo khasaare dhaliyey oo u dhexeeyey maleeshiyaadka riddada iyo kuwa mucaaradka ah murtad xasan guurguurte oo la filayay inuu xilka ka dego shan iyo tobankii bishii mey ee lasoo dhaafay ayaa diiday wuxuuna iclaamiyey inuu sii joogi doono ilaa iyo mey laba kun labaatan iyo toddoba munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya ku dhowaad boqol macallin oo dhammaysatay dowro tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan sida warbixintan uu ku haya saadiq muumin munaasabadan oo lagu soo xiriyey dowlada cuhmaan ibnu cafaan ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan dowladani oo ahayd tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo socotay muddo lix bilood ah ayaa loo soo gebagabeeyey siddeetan iyo saddex ruux oo isugu jira rag iyo haween mucalimiinta qur-aanka ah kuwaasi oo la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah waxaana soo qabanqaabiyey dowladani maktabka dacwada ah ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta da hiiraan culimada nuqubada iyo martisharaf kala duwan waxaana ardaydu ay soo bandhigeen qaar ka mid ah cilmigii ay barteen muddadii ay dowladda u socotay
أن لهم أن لهم أجرا كبيرا ومرحبا بكم بهذه الكوكبة النيرة والوجوه الطيبة واعلموا أننا فرحون ومسرورون وغاية السرور تارة نفرح بزيارة من نحبهم ويحبوننا ونستأنسهم ويستأنسوننا وتارة نفرح بقرب عضلة كنا ننتظرها على أحر من الجنب وذلك لنأخذ قسطا من الراحة ولنأخذ نصيبنا من الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى يا أمة القرآن هذا دربكم فامضوا به نحو العلا مستبشرين وهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا ملا لنا dhanka kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay sheekh axmed deereh iyo macalin yuusuf iyagoona mucalimiinta dowladda loo soo gebagabeeyey kula dardaarmay in dadka ay uga faa'iideeyaanna cilmigii ay soo barteen ardadii dhammaysatay dowladii lixda bilood ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka dhahaya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama xadiidka cusmaan oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan dadka u wanaagsani waa dadkii qur-aanka bartay haddana sii baray taasi waxay ku tusinaysaa mahadcelin ardadii dhegaysatay loo mahadcelinayo iyo macallimiintii iyo dadkii ka shaqeeyey munaasabadda aan joogno qalijibinta cusmaan ibnu cafaan ee muxaafadada looguna tala galay dadkii ay soo saartay oo tiradooda siddeetan dhowrka lagu sheegay ka qaybgalkooda waxaan ugu faraxsannahay si aan qiyaas lahayn waxaan leennahay insha allahu tacaalaa mahadcelinta dadkii iga horreeyey akhyaartii culimmadii ayaan la qabaa mahadcelinta insha allahu ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa sheegay in ay farxadda la wadaagayaan mucalimiintii loo soo gebagabeeyey dowladda socotay muddada lixda bilood ah waxaana uu kula dardaarmay in bulshada ay uga faa'iideeyaan cilmigii ay soo barteen waxaan ku faraxsannahay marka inaan maanta idinkala soo qayb qaadanno xalqada tasxiixa ah ee cuhmaan ibni cafaan ee khitaamkeedii iyo gunteeda iyo gabagabadeeda in idiinla imaada waa ku faraxsannahay hadal intii la dhihi lahaa ragga igu horreeya ayaa dhahay in yar ayaan raba inaan dhaha ee qur'aanka iyo fadligiisa waxaa kaga filan in alla tabaaraka wa tacaala ahlulqur'aan ay yihiin ilaahay tabaaraka wa tacala ehelkiisa iyo qaastiisa ay yihiin ayaa kaga filan waxaa kaga filan sharaf iyo karaamo in qur'aanka maalinta qiyaamo ee imtixaanka jiro ay kuu shafiicaya qur-aanka asiga oo sida daruurtii u eg oo imaanayo waa la tabaaraka wa tacala leeyahay kan allow waa igu dhaqmay waa ii akhriyey waa ila moogtahay habeen iyo maalin ilaah kan anaa kula haysta dowladan loo soo gabagabeeyey siddeetan iyo saddexda ruux ee mucalimiinta ah ayaa qayb ka ah dowraadka loogu faa'iideynayo oo bulshada qaybaheeda kala duwan sida mucalimiinta ganacsatada iyo dhammaan bulshada wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelcadde waa kan casaam carafaad
dowraddan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwadda ee maamulka islaamiga ee degmada ceelcadda ee wilaayada gedo waxaa loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka yaaqle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelcadde dowraddan waxay socotay muddo saddex maalin ah waxayna bulshada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah sidoo kalena bulshadu waxay ka faa'iidaysteen muxaadaraad taxane ah oo saddexda maalin ka socday masjid ku yaala deegaanka yaaqle kuwaasoo ka hadlayay mawaadiic kala duwan markii dowladda loo soo gebagabeeyey ayay idaacadda islaamiga andalus makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid a bulshadii dowladda loo soo xiray kuwaasoo ka warbixiyey dowladda ay qaateen dhanka kalena soo bandhigay qaybo ka mid a duruusta dowladda ay ku qaateen magacaygu waa cabdifataax cabdulaahi maxmed waaye deegaanka aanu joognana waxaa waaye walaayada ceelcadde khaasatan tuulada yaaqle ayaan joogaa dooraadkaas iyo muxaadaraadkii naloo soo joodiyey walaayada ceelcadde iyo wadaadihii la socday ay ka hayeen qaryada si aad iyo aad u xeeldheer bay noo taabatay waana wax ilaahay lagu mahadiyo oo wadaadihii iyo culummadii oo socoto oo masaajidkii muxaadaradii iyo dowlaadkii ka hayso haddana dadkii uu dhegaysan hayo oo nabad iyo barwaaqo iyo nimco lagu dhegaystay iyo caafimaadna ilaahayna siiyey waxaa weeye laf dhuuxle iyo dhagax maalin baa laisla helaa wax fara badan oo khayr ahaan ka faa'iidnay waxaa weeye qalbigay dhalaalisay waxaa weeye macaash badan oo faa'iido ahoo qalbi dhalaalis leh oo qalbi sifayn leh ayaan ka faa'iidnay dowladda saddex maalin ay raggana la joogeen walaalaha aad iyo aad dumarka iyo raggaba aad iyo aad baa hadda dumarka ay aad u gubaabiyeen hadda labalabay gabdhihii soo barayaan cashirka haddana aad iyo aad aan ku raysannay waxaan dhihi lahaa in nagula soo wado nagula soo celceliyo ilaa qalbiga waa muraayad haddii la safeeyo uu safaysma haddee faraha laga qaadano wuu mirirayaa waxaan dhihi lahaa in nagula soo celceliyo oon nagana faaruqin nanan ogaado yaan dhihi lahaa bulshada deegaanka waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan dowlaadkaas nimcaan maxamed siido yaaqal dowra ayaa noogula qof waxtaabo badan aan ka barano ayaa noogula qof waxyaalo badan aana ka fahan maraatib diin salaasata wahiya alislaam waliimaan walixsaan arkaanu islaam khamsatun shahaadat an laa ilaaha ila allah wa anna maxameda rasuulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه السبيل waa qaybo ka mid a dowraad sharci ah oo maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada ceelcadda uu qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada ceelcadda iyo deegaanada ku xeeran mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa hirgeliyey beer asendaa isagoo aan haysan asaasiyaadka ugu muhiimsan ee waxbeerashada waxaa warbixintan qalinka u qaatay halkanna ka soo jeedinaya bashiir muxiyidiin abu ayman inkastoo beeraha aseedooyinka ah ay u baahan yihiin biyo aad u badan haddana macalin cali cabdulaahi oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada labaatan jiro ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu soo bandhigay dadaal midho dhalay oo maanta ah tusaale nool oo looga dayanayo in meel waliba oo waddanka ka mid ah wax laga soo saaran karo wuxuu beer aad u qurux badan oo soo saarta khudrad miro iyo dalagyaba uu ka hirgeliyey magaalada labaatan jirow wuxuuna sheegay in fikraddan ay ku dhalatay markii uu arkay khudaaryarida ka jirta magaaladiisa oo aad uga fog dhulbeeradyada webiyada beertan waxaa la hirgeliyey iyadoo aanan lahayn war ceel berked webina warkiiba daa wuxuuna macallinku xiliyada adag uu waraabka beertiisa u adeegsadaa tubada magaalada iyadoo qarashkana uu ka soo saaro isla beerta maadaama ay beertu si maalinla u soo saarto qudaar loo iibgeeyo magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow si kastoo uusan u haysan buddhiga beerashada oo ah biyaha haddana wuxuu ku adkaystay fulinta go'aankiisa oo ahaa in magaalada labaatan jiro uu ka aasaaso beer aseenta ah oo laga heli karo miraha iyo qudaarda noocyadeeda kala duwan weliba i dheliyey maylaeraay isoogaha degmada labaatan jirow laeraw magaalooyinka ka dheerta jidhyana qarjijaahuwa ee liima malkeelow haddii oo uu dherri diiray ilaa konton maalmood oo kale jidye ma furun lambilood oo kale jidye ma furun marka saas daraadiya inaana mayle raayis anina hoola arday geli walna ka hela sidon ka hela ummadana ardayda ka faa'iidaysat aninan ka faa'iidaysat udaarta mayba marki hore wa labaan jiro mayn koo jartay udaarta baydhow ilaa dhulkaas jidka hirme saas daraadiya ay dhaliidi inay ardayda wadanka ka beera yaa ilaahay yaa i waafajiy isagoo u waramaya barnaamijka sahanka dhaqaalaha ayuu macalin cali cabdulaahi ka hadlay noocyada dhirta uu ku beeray beertiisa oo asaaskeed hadda laga joogo soddon iyo shan sannadood qudaar horda maywa hatan oo gaabta u yaryarooda mayba wax ka bahaase ansalaata walka beere may la eraay isbahalo la eraw koosto walka beere nyaanyo walka beere bocor walka beere bahalo la eraw hadda haddii la fadow may la eraay sisin walka abuure alwaleed fadaas may wax gara hadda ka baxe shay alle shaykii adan baahanto baha u beertun ka baxe insha allah geedaha guud ahaan tiradooda ambaha tomon ishan taqriiban mayla ayaa kiyaase ambaha leemadana yaana ada saasi kadaalika inay ka badantama makyar bambeelmaha may waha lamageedu may waha intaas zaytuunka ada usuna shankid yaa meylu canuuniga maya usuna ada usuna afargeedu may waha qudaarta ada intaas yaa karugo soomaaliya waxay haysataa dhulbeereed aad u ballaaran oo lagu qiyaaso in ka badan siddeed milyuun oo hegtar haddana inta laga faa'iidaysto ayaa ah waxaanan ka badnayn boqolkiiba labo taasi waxay keentay in boqolkiiba sagaashan wax laga quuto waddankana laga soo waarido waddamo shisheeye inkastoo waayadan dambe ay soo badanayaan dad gaar ah sida macalin cali cabdulaahi oo kale oo beero waxtar la hergeliyey haddana weli baahida beeraha waa mid taagan oo suuqeedu furan yahay guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus subaxnimadan axadda waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu